wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde oo v o a khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan magaalada berbera ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen howlgal ay ciidamada ammaanku ku baadigoobayeen dableden ku eedeysnaa inay geysteen falkan bismillahi raxmaani raxiim ilaahay mahadii ilahay baan mahadnaqaynaa waxay kusoo dhamaatay si wanaagsan waxaana lasoo afjaray dhibaatadii raggii geystay ee ku hawlanaa waxaa runtii aanu ku guuleysanay inaanu qabanno dambiilayaashii waxaana halkan jeclay inaan uga mahad celiyo ciidamada amniga noocyadiisa kala duwan ee hawsha sida wadaniyada ah mar walba ayaka u ah saacahan ay naftooda u huraan kusoo dhigaan dambiilayaashii ishinka ama hawsha wasiirku waxa uu intaasi ku daray inay howlgalkan ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciidamada somalilan islamarkaana ay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan sideed ka mida dableydan oo wasiirku tiri ahaan ku sheegay koob iyo toban kuwaasoo mid ka midina uu dhaawac yahay ciidamada booliiska ciidamada dhulka ee somalilan ee qaranka iyo ciidamada badda iyo ciidamada sida gaarka u tababaran oo maadaama meeshu ahayd cimilo aada u adag iyo buuraley aada u adag ka wada qayb galay waxaana guusha kusoo dhamaatay in la qabto sideed koob iyo toban bay ahaayeen sideed ka mid a oo mid dhaawac yahay saddex mid qorigii laga hayana ay muxuu ahaaye carar laakiin ilaa imika lagu daba jiro dawaanaan filana in la qaban doono marka hawshaasi si guula
wasiir waran cadde oo aan weydiiyey in wax khasaarahay uu ka dhashay howlgalkaasi ayaa sheegay inaanay wax kale oo khasaarahay ka dhalan marka laga yimaado dhaawaca soo gaadhay mid ka mida dableydan isagoo dhanka kalena xusay in taliyihii ku baxay gacanta dableyda maanta aas qaran loo samayn doono maanta waxaan ku badan samayn berita in la aaso arrintaas arrin beer ida haysatid maaha laakiin intii dee baalistii hawshka lagu jiray rigaal dhakhtarka idinama haysanin gacanka dowladdaana ku jiraa marka awgu maanta waxaan ugu ballan sameeyo in berita la aaso oo aas qaban loo sameeyo oo laga yimaado mxuaha meelo badan oo dawladduna u diyaar garoodo marka insha allah berita la aasaya dalayda arbacadii toddobaadkan ayaa ahayd markii koox hubaysan ay ku dileen deegaanka biyooley taliyihii qaybta gobolka saaxil ee ciidamada booliska somalilan iyadoo falkaasi kadibna ay ciidamada ammaanku raacdo ugu jireen sidii ay gacanta ugu soo dhegi lahaayeen kooxdaasi cabdiraxiin maxamuud shirwac v o a hargeysa